kala gasha sida xasanaadka iyo taacaadka iyo wanaagga la sameeya wakhtiyadaaba uusan ula mid ahayn wakhtiyada kale xasanaadka iyo wanaagga la sameeyo
Star FM News.
Audio Jungle.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah in ka badan afartan kun oo qoys oo laga daadguriyay goobaha u dhow webiyada ee nairobi soomaaliya oo ka qayb gashay kulan looga hadlayay arrimaha biyaha oo ka dhacay dalka indonesiya iyo maxkamadda i c j oo israa'iil ku amartay inay joojiso duulaanka ay ku hayso rafa intaasina waa qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran in ka badan afartan kun oo qoys oo ka kooban boqol seetan iyo kow kun oo qof ayaa si iskooda uga guuray goobaha u dhow biyomareennada ee nairobi oo ay ku jiraan madaara iyo engong iyadoo ay weli dowladda wado barnaamijka daadguraynta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaranka ee dalka profesa kidore kendika ayaa booqday goobaha ay dhibaatadu ka dhacday wuxuuna sheegay in dowladdu ay ka dhabaysay ballanqaadkeedii ahaa in qoys walba lagu taageero toban kun oo shilinka dalka ah si loogu helo dhismo kaloo kiro islamarkaasina ay xukuumadda mudnaan siin doonto barnaamijka guryaha la awoodi karo qaar ka mid a dadka ay dowladdu daadguraysa ayaa arrintani si weyn u cambaareeyey So, hii serikali ya hasura siielewi hata kidogo, kwa sababu hamwezi tuambia maji imepeleka watu tena, na nyinyi hatulali hapa, ndio nyinyi mumekuja kutufagia. Munatufagia tuenda wapi? Jueni mahali muna, muna, mukifanya kitu kwanza muelewe na mjue kuna binadamu kama nyinyi mahali muko.
out hatujalipa school fees sai hatu tuko na, ma, na maroni za sairoko tutafanya nini ndio tulipe hiyo pesa na tunabomolewa na tunaambiwa tuende tuende tutaenda wapi
Mimi ni chairman wa takataka hii area. Hao mama wote wak- wakinipea mbao mbao, familia yangu inakula vizuri, wanaishi vizuri, na wanashiba. Bila takataka mimi siwezi kula mahali popo- popote. Sina kazi na nimesoma, niko na kila kitu.
Shock imetupiga kwa sababu tuko na watoto. Tulipiga kura na roho safi, tuliambiwa hasla hawatateseka, lakini kitu imekuwa vice versa, wamegeuza. Tunajiuliza what happened? Cartels wamekuja wametoka wapi?
weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda staifm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan kugu dajirna madaxweynaha dalka william ruut ayaa sheegay in booqashadiisa maraykanka ee xoojisay saaxiibtinimada wadajirka iyo dadaalada joogtada ah ay ku midoobeen labada dal waxa uu sheegay in iskaashiga kenya iyo maraykanka uu ka soo hoyey guulo la taaban karo lixdankii sano ee lasoo dhaafay waxa uu intaasi ku daray in guulihii ay gaareen labada dal ay ka dhigaan kuwa xooggan wax ku ool ah iyo firfircooni ay ku baadigoobayaan wadajirkooda xorriyadda sinaanta iyo barwaaqada waxauu hadalkani ka sheegay casho sharaf qaran oo uu ka helay madaxweynaha joe biden iyo marwada koowaad ee dalka maraykanka jill biden
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi ayaa kulan duceediyo la qaatay qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay madashii tobanaad ee biyaha kaasoo lagu qabtay dalka indoneesiya mas-uuliyiintan uu la kulmay wasiiru dowlaha waxaa ka mid ah wasiir ku-xogeenka wasaaradda howlaha guud iyo agaasinka guud ee biyaha waddanka indoneesiya kaasoo uga mahadceliyay martigelinta madasha tobanaad ee biyaha iyo sida maamuus kale ee loo soo dhoweeyey wafdigiisa labada wasaaradood ayaa ka wada hadlay sidii iskaashi xooggan looga yeelan lahaa arrimaha maareynta fatahaadaha iyo hannaanka ka faa'iidaysiga biyaha roobka sidoo kale waxaa aada looga dooday sidii soomaaliya looga saacidi lahaa deeqaha waxbarasho ee dhinaca takhasusaadka kuliyadaha biyaha quseeya sidoo kale wasiiru dowlaha ayaa kulan la qaatay madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaanuunka caalamiga ee biyaha iyagoona ka wada hadlay sidii soomaaliya ugu biiri lahayd hay-adda qaanuunka caalamiga ee biyaha iyo sidii welibo dalka soomaaliya looga xoojin lahaa diblomaasiyadda iyo qaanuunka caalamiga ah ee biyaha ciidamada midooda yurub ee la dagaalanka burcadbadeed ee ku sugan badweynta hindiya iyo badda cas ayaa sheegay in markabka ganacsi basilixka uu ka babanayay calanka liberiya laga sii daayey xeebaha soomaaliya islamarkaasina toddobiiy toban shaqaale la socday ay badqabaan markabkan ayaa waxaa khamiistii weerar ku qaaday kooxo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeeda soomaali ah midooda yurub ayaa sheegay in ciidamadooda uu u diray mid ka mida maraakiibtooda dagaalka ee atlanta si u soo badbaadiyay markabka iyo shaqaalihiisa oo gacanta u galay burcadbadeedda mid ka mid a shaqaalaha markabka oo ku dhaawacmay weerarka ay qaadeen kooxa burcadbadeedda ayaa lagu sheegay in xaaladiisa uu aada u wanaagsan yahay oo haatan la daaweynayo wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka garsooryaal ka tirsan maxkamadda sare ee qaramada midoobey ayaa ku amray israa'iil inay joojiso duulaanka ay ku hayso koonfurta khaza ee rafa oo ayna dadka ka dayso go'doominta tan ayaa imaaneysaa iyadoo dalka koonfur afrika ay dacwad ka gudbisay israa'iil taasoo ku aadan xasuuqa iyadoona ku sababaysay khatar aada u weyn oo ay ku hayso shacabka falastiin go-aankan ayaa noqday markii saddexaad ee sanadkan iyadoo toban iyo shan garsoorayaasha ah ay soo saareen amaro hordhaca oo ay ku doonayaan in lagu xakameeyo tirada dhimashada iyo in la yareeyo dhibaatada bini-aadanimo ee ka jirta marinka khaza dhanka ciyaaraha kulanka fiinaalka fekaabka maanta waxaa wada ciyaari doonaa kooxaha ka wada dhisan magaalada manchester waana kooxaha xifaaltama waa manchester city iyo manchester united intaasina waxaa inooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda ista ifm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisu yahay waa w w w sta fm c o k e Audio Jungle.
ogeysiis ogeysiis ogeysiis waxaa dhammaan muslimiinta la ogeysiinayaa inay ka qayb qaataan dhismaha waqafka madrasada najaax ee magaalada gaarisa madrasada najaax waa madrasadii ugu horreysay ee gobolka waqooyi bari laga aasaasay sannadii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii waana madrasadii ugu horreysay ee wakhtigii ingiriiska la diiwaangeliyey waa madraso wakhtigaasi ilaa iyo maantay ay aada uga faa'iideen muslimiinta gaar ahaan doorka ay ka qaadatay ku barbaarinta ubadka diinta islaamka waxaa muddadaasi ka qalin jibiyey arday aad u tiro badan oo kala jooga dunida dacaladeeda oo macalimiin iyo imaamyo noqday madrasada ayaa hadda waxaa loo dhisayaa dhismo casri ah oo ka kooban shan dabaq kaasi oo leh dukaamo ganacsi maqaaxi dukaanka laga dukaamaysto huteel xafiisyo iyo holalka shirka mashruuca waxaa looga gol leeyahay inuu daboolo baahiyaha madrasada sida macalimiinta maamulka iyo waxyaabaha kale ee madrasada u baahan tahay waqafka madrasada waxaa ku kacaysa laba milyan oo dollar waana sadaqa jaariya oo qofka haddii uu dhinto aanan ka go-ayn عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم
haddaba dhammaan muslimiinta kheyrka jecel waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay ka qayb qaataan barnaamijka waqafka embesa waa libana embesa baybiilkuna ah waa lix sagaal sagaal toddobo shan labo akaunt nambarkana waa najaax haddii aad isticmaalaysa galf african bank embesa baybiil nambarka waa sagaal sideed shan eber shan eber akaunt nambarkana waa eber sideed afar eber eber eber hal shan eber hal haddii aad isticmaalayso dahabshiil account nambarka waa m u q d eber eber sideed afar afar hal eber account nambarkana waa madarsatu najaax haddii aad isticmaalayso bangiga premier bank kenya embesa baybiil nambarka waa sagaal hal sagaal toddobo eber eber account nambarkana waa laba sagaal toddoba lix sideed lix sagaal labo eber hal madrasada najaax waxay ku taallaa bartamaha magaalada gaarisa wadada kenyatta waxay ku dhowdahay masaajidka jemiya ee magaalada gaarisa wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir maamulaha sheekh khaliif malaawi eber toddobo laba hal lix sideed laba afar saddex saddex bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dadweynaha ku nool magaalada garisa in dib u habayn lagu sameeyey maqaaxidda warsan weding under conference maqaaxidda warsan weding under